laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay soo saaray amaro ay dul dhigeen ganacsatada iyo shirkadaha dhinaca ganacsiga ee soomaaliya gaar ahaan kuwa muqdisho iyaga oo dhinaca kalena ku eedeeya qaar ka mid ah ganacsatada inay dhaqaalo siiyaan kooxda al-shabaab kulanka oo ay ka qayb galeen dhammaan laamaha amniga ayaa ujeedkiisu lagu sheegay sidii al-shabaab loogaga go'doomin lahaa dhaqaalaha ay ka helaan ganacsatada warbixintan waxaa nooga diyaarisay sahre cabdi axmed oo dhinaceega bidix fadhida kadib shir jaraa'id oo ay laamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ahayd ayay ka soo saareen go'aamo amare ah oo la duldhigay ganacsatada kuwooda ay ku eedeeyeen dowladda in al-shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka amaradaasi qodobadooda oo ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaalo siisa al-shabaab ayaa dadka loo digay waxaa ka mid ah shirkadaha xawilaadaha kuwa isgaarsiinta iyo ganacsatada kale ee caadiga ee muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dowladda ay gacanta ku hayso qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow oo sheegay inay tahay dembi ciddii lagu helo inay taageerto al-shabaab ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab qoodintooda barbar istaagga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisidda ama moraalu dhisidda marka waa mamnuuc dowladda soomaliya mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliya u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qofuu aadi kara xukun ma jirto cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo ah taliyaha nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka uu yahay inaysan dowladda u dulqaadan karin ganacsato joogto muqdisho haddana kaalmeynaysa al-shabaab cid looga cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharciga u aqoonsantaha ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna ou liya isay kaana dhigto dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wada jeesto dagaalka dowladdu ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh anigii siday la tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doono si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda ayadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin ayadoo dowladda ogeyn ciddii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka soomaalida aan camburanayna ma ahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna inay nabad gasho ayaan rabnaa inta badan saraakiisha hay-adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jaraa'id waxaa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera al-shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan al-shabaab waxa ay ka dhawaajiyeen in meelaha qaarkood loo safro deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumada ay ayagu ugu sameeyaan taliyaha booliiska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalka uu u yiri siya lacagaha al-shabaab dabagallo lagu samayn doono jenaraal cabdixakiim daahir siciid oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay-adahu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo kamada sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan intii dhacday ugu dambeysay oo qaraxya oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo goobo kaloo dal ka mid a kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oon waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacada dhammaysay oo mustaqbalkii iyo indhihii ummadda ahaa shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halbowlaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee burburka waddanka uu ka jiray waxaana tuulo kasta degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo waddanka ka mida ka jira shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waxaana amarada la duldhigay ganacsatada ka mida in al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacaga a loogu diri karin ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxa ay wajahayaan laba daran mid dooro waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada sakooyinka sanadlaha ah ee dhaqaalaha ah canshuuraha joogtada ah iyo taakulaynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda waxaana ganacsatada badihi ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan al-shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga ah si gaara dowladda soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwo dabcan ku keeni doona culayskooda maadaama al-shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaanba xataa magaalada muqdisho la sheegaya inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dowladduna haatan ay mamnuucday aaday u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi noogaga diyaarisay warkii ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya